waxaa fashilu ku yimid mooshin ka dhan ah xukuumadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid kadib markii xildhibaanadii hore u soo gudbiyey intooda badan ay la laabteen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa fadhi uu maanta baarlamaanka ku yeeshay magaalada muqdisho ka sheegay in xildhibaano tiradoodu ay ka yartaa afartan ay ku soo hadheen mooshinkaasi sidaa aawgeedna uusan ansax noqon karaynin in laga doodo oo baarlamaanka la hor keeno waryaha v eda zaynab abuukar maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada muqdisho fadhiga maanta oo ay ka qayb galeen laba boqol iyo labaatan mudane oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo guddoominayay shirka uu sheegay in tirada ay mooshinka ku saxiixeen xildhibaanada ee saddex iyo sagaashanka mudane konton iyo shan ka mid ah ay ka laabteen sidoo kalena mar dambe ay ka laabteen saddex iyo toban mudane waxaana uu sheegay in tirada hartay aanay buuxin karin shuruudaha mooshinka sida uu qeexayo qodobka shan iyo toddobaatanaad ee xoolheesaadka baarlamaanka sidaa daraaddeedna uu mooshinkii ku jabay isagoo faray xukuumadda inay ku sii shaqayso kalsoonidii oo horey u siiyey baarlamaanka soomaaliya mooshinkaa markuuna soo gaaray intii tabartayada ah waxaan ku dadaalnay inaan dhexdhexaad ka ahaano aan dhanna aan u janjeersanin oo aan xildhibaan walba xaqiisa iyo xasaanada uu leeyahay dastuuriga ah aan siino waxaa markaa intii oo shanta maalmood lagu jiray la soo gaarayay sagaashan iyo saddexdii xildhibaan ee saxiixday marka hore keentay in qof qof xildhibaan xildhibaan ay warqad u keeneen ay kaga noqonayaan ilaa konton iyo shan ayaa ilaa saakadan aanu haynay oo ka noqotay marka sagaashan iyo saddexsagaashan saddex meeshii ahayd waxaa ka soo haray soddon iyo siddeed waxaa haddana saaka noosooona soo gaaray saddex iyo toban xildhibaan kale oo iyagana yidhi mooshinkii waa kala noqonay oo dadkii oo sponsorska ahaa ay yidhaahdeen saddex iyo toban xildhibaan ayaga inay ka noqdeen waxay ahaataba waxaa weeyaan maahmaha baa jirto oo layidhaahdaa weyse weyse laka dari magaashay daahira laana qof weyse qaba hadduu haddana mar labaad weysaysto waa daahir un weeyaan marka mushkilad ma jirto ilaahay ilaahay khayrna waa xildhibaano aragtiyo kala duwan qaba oo ay ku jiraan kuwa garwadeenka ka ahaa mooshinka iyo kuwa difaacayay xukuumadda ayaa v o a la hadlay markii uu soo gabagaboobay kulanka iyadoo ay jireen tiro ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo markii hore fadhiga ka baxay ka hor inta uusan furmin doctor ibraahim sulmaan xaaji nuur mooshinka siduu dhacay waxay ahayd si sharci darro ah sa anigoo aaminsanahay mooshinka ilaayo macnaha muxuu ahaa sagaashan qof ku dhowaada ayaa macnaha muxuu ansixiisay waa la keenay sharci ayuu noqday waad garan kartaa madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaare haddii laga kaambeen gareeyo inuu mooshinka jabayo marka guddoonkuna warkaas heshiiskuma aanan ahay inay meesha ka sheegaan laakiin dee guddoonka iyagaa maamulka baarlamaanka haya marka mooshinkii waa dibdhignay aadaan dibdhignay marka mooshinkii waa la laabannay waan bendhingareennay ama waa la dibdhigay bismillaahi raxmaan raxiim ani waxyahay zeyne maxamed caamir qolada keentay mooshinka ma ihi laakiin mid baan u sheegayaa xildhibaanada soomaaliyeed mooshinka xildhibaan waa keeni karaa waa xaqu u leeyahay annaga waxaan u joognaa meesha inaan wax toosinno xildhibaanada mooshinka keena aniga ma cambaareynay xaqa u leeyahay laakiin waxaan leeyahay wakhtigan maaha wakhti mooshin la keeno maxaa dhac aniga ra-iisul wasaaraha wuu yimid waa lala hadlay waan taageera waa loo sabciyey waxaan ka xumahay marka aniga in dib loo soo celiyo mooshin ma joogno wakhtigii shacabkooda arkaysiin shaqaa socoto xukuumadda way shaqaynaysaa waxaan leeyahay aniga walaalayaal idinkoo raalli ah waa mahadsantihiin noqoshada aad ka noqoteen raggaas go'aanka ayagaa gaaray ayagaa gaaray maxaa dhacay waxay arkeen dareenka shacabkay arkeen boqolkiiba sideed dareenka shacabkay arkeen wax dan ay shacabka u daneeyeen ee raggaa uga noqdeen ee yidhaahdeen maanta uma baahana soomaaliya waa wiilashii ka noqdeen aniga aada u mahad celinayaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xildhibaan cabdibarre yuusuf jibriil waxaa maanta meesha ka dhacay dhisaystar xun baa ka dhacay oo baarlamaankii lagu dhaqay arrinta maanta baarlamaanka lagu sameeyey arrin sharciga waafaqsan maahan dastuurkii qarankaa la jibshay baarlamaankii baa koox koox la isaga hor keenay xildhibaanadii saxiixay baa koox koox la isaga keenay sidaa daraaddeed waxaa ka dhacay baarlamaanka waxaa ka dhacay wax dhisaystara oo aan loo dulqaadan karin baa ka dhacay baarlamaankii baa koox koox loo shiriyey mas-uuliyiintii dawladda ugu sarraysay baa waxay ka shaqaysay xildhibaanadii inay kooxkoox u yeerto oo waraaq laga sixido sharci qabana ma lahan in la yidhaahdo muxuu ahaa baarlamaanka la dhex galo hay-adihii dawladda ugu sarraysaa waxay sameeyeen sharci darro sameeyey magacaygu waa xildhibaan bishaar waas ibraahim waas cali damdamle waxaan mooshinka ula laabanay mooshinka kama laabanay waa la laabanay ujeeddada mooshinka ula laabanay waxay ahayd muddada baarlamaanka xiristiisa oo ay ka dhimantahay muddo bila haddii xukuumaddan la kala diro inta xukuumad kale la soo dhisaayo haddana ansixin bay baarlamaanka ka rabtaa sidaa daraaddeed markaan aragnay mooshinka tiradiisa iyo inuu valid yahay uu shaqaynayo waxaan garowsannay inaan maqalno shacabka haddana waxaan istusnay muddadaas inaysan hadda habboonayn sidaa daraaddeed waxaa la noqonay mooshinka waxaan keeni karnaa any time any minute ama wakhti kasto guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale sheegay inay muhiim tahay in cashar laga bartay wixii dhacay islamarkaana aanay la dhayalsan baarlamaanka iyo awoodda uu u leeyahay inuu xalliyo mushaakilaadka jira waxaan ku soo dadaalaynaa in haddii aan la yidhaahdo casharada aan ka barannay broseskii hadda aanu marnay isbuuca dambe inaan maaragtaa wixii oo laga bartay iyo waxa loo baahan yahay inaan idinsoo qoro idinsoo qaybsho hadda maanta shirka waa noo xidhay arrintan ayaa ka dambeysay kadib kulamo aan loo kala harin oo ka socday magaalada muqdisho dhowrkii cisho ee ugu dambeysay taasoo la rumaysan yahay in ay horseeday in xildhibaanada qaarkood laga qanciyo waxyaabihii ay tabanayeen halka qaarka kalena la sheegay inay jiraan ballanqaadyo hoose oo lala galay sida ay v o a u xaqiijiyeen ila ku dhadhow xubnaha baarlamaanka walow la rumaysan yahay in ay iska hor yimaadeen siyaasado isdiidan oo xubnaha baarlamaanku ay kala siteen inkasta oo mowshinku jabay islamarkaana ay neef weyn ka soo fuqday xukuumadda soomaaliya ayaa misena tani ay ka dhigan tahay in marka ay doonaan xubnaha baarlamaanka ay mooshin ka keeni karaan xukuumadda waa haddii ay u arkaan in doldoloolo uu meeshu ka jiro saynab abuukar v o a muqdisho